بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العالمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحاaبته الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعd bab الmسح عalى الصفayn labada qofoo la masxo ayuu halkan ku xuseya qolyaha khawaarijta iyo qaarkood baa diiday lakin axaadiista kusoo aroortay de waa mutawaatir oo dadka muslimiintaah way ku ijmaacsan yihiin inuu wax sugan yahay waana runtii ruksad islaamku uu siiyey qofkii muslimka ahaa oo masalan markuu qofku weysiisanayo dee inuu cagaha maydhaada markii halkii uu cagaha ka maydhi lahaa ayuunbuu isagoo alaabtiisii iska gashan sharabaadadiisii adkaa unbuu dushooda masaxaya uu ka soconaya siyamaa qofkii dee musaafirka ahaa iyo aada bay ugu wanaagsanta halkii uu ku farxalanayay intuu dee wejigiiyo gacmii ku maydho ayuunbuu labadii sharabaade adkaana saa umasaxaya qeybtooda kore dabeedna horeybaabu ka tallaabsadayba markaa isfurfuridda iyo magaa ayay ka dhib yaraynaysa midda kale waktiga qabog oo kale dee dan bay u tahay dadkii masxigan ayuu yahay bab lmasxi cala sifayn yajuuzu waxa banaan almasxu cala sifayn labadan sharabaade adag waa sharabaad adag oo sifayn in dushooda la masaxo fil wuduui waysada waxay ka yar sameeyaan bahal u eg shamcan shamcan marka caruurta loo gogleeyo ka yar adag ayay ka sameeyaan laba sharabaad dabeedna waa la iska gashanaya kabtiina wuu sii gashanaya qof waa sharabaad adag un baynu odhan karnaa aada o adag lilmusaafiri buu u banaan yahay safaran mubaaxa qofkii safarkiisa uu mubaax yahay ayaa loo baneeyey inuu masaxo safarka oo tuksaru fiihi salaatu salaada la gaabinayo halaaata ayaamin walayaaliyahun saddex maalmood iyo habeenadooda walilmuqiimi kii nagaana yawman walayla waa maalin iyo habeen ayaa isagana loo ogolyahay macnaa safar mubaax markuu qofku safrayo wuxuu u leeyahay dee haddii safarkiisu macsiyo yahay ruksadii islaamka kama faa'idaysanayo iyo samaaxaddii iyo dabaadsanaantii ruksadan ay lahayd kama faa'idaysanayo isagii aaba dee dhuljiif ama budhacdo daalima markaa looma hiilinayo qofkii musaafirka ahaana waa saddex maalmood iyo saddex habeen kii muqiimka ahaana waa habeen iyo maalin marka dee baahidooda si kala badan awgeed baa muddadiina kala dheeraatay waanu kuu sheegi doonaa kolka hore qofkii wuu weysaysanaya wayse dhamaystiran dabeetana labadaas jarmo wuxuu gashanayaa xufaynkaasuu gashanaya kabihiisiina wuu iska gashaday marka hadhow kolka uu wayse jabo ee ay ahayd inuu wada weysaysto qaarka korunbuu maydhaya dabeetana cagihii wuu masaxaya halkii uu cagaha ka maydhi lahaa unbuu maydhidii daynaya oo masaxaadu ku bedelaya laakiin marka hore aan u gashanin dee waa inuu weysadii wada dhamaystiraa oo isagiio daahira uu wada gashadaa taa shuruuruhu ku dari doonaa waxau ihi wabtidaa-ulmuddati muddada halka laga bilaabayaana min alxada xadas ku ahaaday bacda lobs intii uu xidhay kadib masel qofkii markan uu weysaysto waysadiisii dhamaystiro ee labadii sharabaadna uu gashado laba meeloodba waa suuragal in laga bilaabo waktigaa uu weysaystay in laga bilaabaa waa suuragal saddexdii cisho iyo iyo maalinkii habeenkii waktigaa uu weysaystay waysada dhameeyu bahalaha gashaday in laga bilaabaa waa wax suuragala waxaa kaloo iyaduna suurowda in laga bilaabo waktiga waysadu ay ka burto ee dambe ee u baahanaya masaxaada labada waa iyama marka ah waa su-aalaad isweydiin lahayd waktiga laga bilaabaya ma aha markii hore ee aada weysaysateed bahalahan gashatay maaha laakiin waa marka dambe weysadu ay kaa jabto tusaale haddaynu ku bixino duhurkii baad weysaysatay iyadoo waysadii aad dhamaystirtay aad labadii bahaloodna gashatay waysadii markaa waxay kaa jabtay intii kale waad wayse qabtay sharabaadadiina waad gashanayda cishaayiga caawa ayay kaa jabtay marka kolkaasunbaa kow laga odhanaya muddadii la tirinayay muddadan la tirinayo caawun baa markaa kow laga odhanaya haddii salaadii subaxe saaka aada waysadii dhamaystiratood bahalihii gashatay waysadana cishaayiga caawa kaa jabto maantao dhan may tirsanayn oo wayse qabaad ku socotay laakiin xadadku waktigan uu yimid ee waysadu kaa jabtay aada qaarkii kore maydheed iyagana masaxrun baa kow laga odhanaya taas inaad fahamtaa waa muhiim si aanay isugu qasmin fain masaxahumaa labadoodaba hadduu masaxo aw axadahumaa ama midkood buu masaxay xadaran isagoo dee iska negi gurigiisii jooga uma saafara markaasuu socdaalay aw amase safara isagoo socdaala ayuu masaxay uma aqaama wuu nagaaday aw shaka wuu shakiyey hal ibtada almasxa talow kolkii aada masxa bilowday safaran miyay ahayd aw xadaran miyay ahayd atama masxa muqiimin faqat nin negi masixii unbuu dhammaystirayaa oo keliya intana masalada waa dhowr masalo oo macnaha xaggii muddada marka la eego muddadii yarayd qofka loo soo qaadayo muddada yarayd dee waa tan muqiimka ee maalin iyo habeenkaasi markaa dhowrkan masaluu soo sheegayba tii saddexda cisho ahayd looma tixgelinayo laakiin waxaa loo tixgelinaya loo tirinaya maalinkii iyo habeenkii masaa'ilkani waxa weeya qofkani labadii dushoodii buu masaxay ama midkoodba dheh laakiin isagoo negi buu masaxay kolka hore isagoo imika halkan iska negi ayuu masaxay uma saafara dabeetana gaadhay wuu fuuray ku doodi maayo dee socdaal baa ii xigay masaxaadii socdaalka muddadiisii baan dhamaystiraya odhan maayo laakiin wuxuuna laleeyahay markanaad masaxday baalaha waad negay oo dee nagaadibaad ku jirto muqiim baad ahay sidaa darteed maalinkii iyo habeenkiin weyey midka kalena waxa weeyaan aw safaran uma aqaama halkan uu socdaal ku marayay uu iska masaxday baali saddex cisho in loo tiriyaabay ahayd laakiin meeshii buu joogayba oo wuxuu hi waabaan iska muddo laba bilooda halkanaa baan iska joogiba dee lama eegayo markii hore u masaxay socdaalku ahaaye waxaa loo tixgelinayaa nagaadigan dambe ama wuu shakiyeyba waa masalada saddexaad hal ibtada almasxa safaran aw xadaran war masaxan imika aada ku jirteed muddadiisa wado talow ma wuxuu soo bilaabmay adiga oo magaalada ku negi mise adigoo socdaala labada iyomuu bilowday ee aada tixgelisaa shakigani kol haddii uu yimidna inta yarun baa la qabsadaa ma ragcad baa tukatay mise laba hadday tahay ragcaddun baa lagu xisaabtamaa mar walba markaa dhowrkan masalada atama masxa muqiimin faqad qofkan negi masaxiisi unbuu raacayaayo maalin iyo habeena laakiin saddexdii cisho xaquma laha oo marna nagaadi baa kasoo dhex galay marna nagaadi shakigii laakiin markan soo socota ayuu masaxayaa ayaa loo tirinaya muddadii safarka walow axdaa haddii uu xadadkii ka yimaado xadaran isaga oo negi oo masaxa safaran laakiin isagii oo socdaala buu masaxa la yimi atama muddata musaafir qofkii musaafirkaa saddexdiisii cisho ayuunbuu dhamaystiraya sawaan waxaa isku mida madaa calayhi tegiyaa dushiisa waqtu salaati bikamaali waktigii salaada uu tukan lahaa sida u dhamaa dhaafiya fi lxadari amla nagaadi ku dhaafiya ama yuu ku dhaafi taasi tixgelin ma leh waa inagii soo nidhi waxaa laga bilaabayaa muddada waktiga uu weyse jabo laakiin inta uu weyse qabo laba cishona ha ahaatee waaba soo jeeda hadduu doonaye waa dheeraad bay u tahay isaga oo lagama soo bilaabayo muddada masaxa daba ninkan isaga ahay waxa uu weyse jabay isagii oo negi oo magaaladii ku jira oo weli masalan hadduu berbere tegayo u bixin ayuu weysadii ka jabtay waa mid laakiin marka uu dhexda sii marayo ayuu masaxay oo ile way kala duwan tahay daruuri ma aha marka ay waysadu kaa jabtaba inaad weysaysato waxaa iska dhacda inaad weyse qablaan iskaga sii joogto marka intii uu magaalada ku jiray magaaladiisa ayaa weysadu ka jabtay laakiin markuu socdaalkii galay dhexda uu sii marayo ayuu masixii sameeyey intuu weysaystay buu masixiina sameeyey lama eegayo waktigii hore muddadu ay aynu nidhi waa laga bilaabaya laakiin masaxan dambea kow looga odhanaya markaa ruksadii ha ka faa'idaysta baa la leeyahay qofkani oo musaafir isagoo amar hadduu masaxan sameeyey kow un baa looga odhanaya saddexdii cisho waxaa kaloon iyadana la eegaynin buu ku yihi salaadan u waktigeeda joogo waktigeedaasi ama ha taga ama ha joogo iyadana waa lamid sawaaء maطaa calayhi waqtu salaati bikamaalihi fi lxadari am la salaada uu waktigeeda u weysayste uu u masaxday adimadana waktigeedii intii uu magaaladiisii joogay ha ku dhaaf ama isagii oo musaafira waktigeediiba dee qayb ha uhadhanaatee waxba xagga waktigu tixgelin ma laha laakiin wuxuuna la eegayaa qofkani ma sixi mar hadduu isagoo musaafira la yimid waxaa loo bilaabaya saddexdii cisho fain shaka haddaba masalo kale u gudbay marka xuruufu tacliiqaasuu isticmaalayaa inta badan marka masaa'ilka uu bilaabayo iyo faasilada ku xigta fain shaka haddii uu shakiyo fi fi inqidaai lmudda muddada dhammaadkeeda lam yamsax ma masaxayo fi muddati shak muddadaa uu shakiyey ma masaxayo wuxuu isleeyahay marniyow de haddii musaafirba kasoo qaadin ahaa talow miyay kaa dhamaadeen saddexdii cisho mise maanta u dambeysay inay dhamaatay buu kasoo qaadaya oo maalintii afraad maanta ay tahayoo baaligu iska bixinaya u maydhaya laakiin masixii waktigan uu shakisan yahay maya waa ruksado ruksaduna casiimada way ka yar daciifsan tahay sidaa darteed waxa uu kasoo qaadaya inay muddadii u dhamaatay ma masaxayo muddata shaki intaa uu shakiyey masixii xaq uma leh ee muddada uu xaq u leeyahy waa intu huba u haddii uu dee nigaama kasoo qaad u magaalada joogo waktigii dayra dhaafkahayd uu masaxayo iyadana waa inta uu huba u maalin iyo habeen buu lahaa markaa caawa miyay ku jirtaa weyseysalo waktigaad masaxay mar hadduu shakiba soo galay baali ha bixiyo ha weyseys fain shaka fi inqidaai lmudda lam yamsax fii muddati shaki muddadaa uu shakiye masaxi xaq uma leh laakiin muddada uu yaqiinsan yahay inay uhadhan tahay inbuu cagihii masixi karaa fain shaka haddaba haddii uu shakiyo hal axdatha waqta duhr duhurka waktigiisii talo miyuu ka yimi xadat aw ilcasri buu ka yimi bana amrahu arrinkiisa waxa uu ku bilaynayaa calaa anahu duhr inuu duhurkii yahay muddada halkee laga bilaabayaa baynu nidhi maalinkii habeenka ama saddexda cishaa waqt alxadath baynu nidhi oo kuusoo tilmaamay waktigii waysada ay ka jabtay ayaa kow laga soo odhanaya loo soo tirinaya haddaba waxa uu isku qabtay waktigii xadadkuu ka yimid buu isku qabtay laba wakti oo midina horeeyo midina dambeeyo labadaa wakti kol haddii arrinkiisa uu shaki galay dambe ha raaco maxale casarka hore ha raaco ka hore ayuu raacaya oo yaqiintu siday ku jirtaa waa sidaa dee waxa uu leeyahy talow ma duhurkiibay waysadu kaa jabtay mise casarkii oo haddii ay duhurkii kaa jabtay dee waktigaasaa kow laga soo odhanaya haddii casarkii tahayna waktigaasaa kow laga soo odhanaya yaqiintu xaggay marsanta ilan qadiyadu waa rukse yaqiintu waxa ay marsan tahay waktiga hore waktiga hore hadduu kasoo bilaabo dee shakigii wuu tuuray laakiin waktiga dambe casarka hadduu ka bilaabo shakigii buu tixgeliyey oo jira idan markaa xagga yaqiinta ha maro ruqabka had iyo jeer waxaa laga raacaa yaqiinte ka hore kow ha kasoo yidhaah tu kuu sheegaya waa hal axdatha waqta duhri aw alcasr bana amrahu calaa anahu duhr duhrkii ha ka soo qaado kow ha kasoo idhaado walaw ajnaba fi mud fi lmuddati muddada dhexdeedii haddii jinaaba ay ka timaado qofkii dee cagaha masaxayay wajaba annazcu lilgusl waxaa waajiba inuu iska siibo baalihii si uu u maydho oo qofkan isaga ah dee cagamaydrigii laga daaye layidhi dushoodun saa u masax inta uu iska xidhnaanayo ee muddadan loo tirinaya waa xagga xadadkii asqarka ahaa weyi ayuu ku wadan karayaa bahalaha xadadkii yaraa ee asqarka ad xadadka iyo noocyadiisa dee wuu sheegi doonaa xadadkii yaraa wey laakiin xadadkii weynaa haddii uu yimaado ee jinaabadii iyo xaydkii nifaaskii weelahas haddii ay yimaadaan baali in la siibo weeye oo dee la maydho wax ka weyn baa yimide kolkii hore isyar dhawrid ba heedo cagahan uu yaro dhawrayy dhulka ka duwan baabuu maydhayaaba oo qabowiyo loogu bareerayaba wax kale sidaa darteed baali intuu iska siibo dee xadadkii akbarka ahaa ee weynaha iska suuliyo oo dee ha maydho jinaabadii ha ka maydho taa weeye ta u xusaya marka walaw ajnaba fi lmuddati wajaba annazcu lilqotl shuruuduhu haddaba leeyahay masxan shuruudo ayuu leeyahay wa sharduhu shardigiisu waxa weeye an yalbasahu calaa wuduu'in kamil wayse dhamaystiran inuu ku xidho isagoo waysadu ay u dhamaato wa an yakuna aahiran de shaygani waa inuu nadiif yahay saatiran lijamiici maxali fard faradka meeshiisii oo dhanna waa inuu dhamaystiraa maanican linufuudi lma biyaha hoos u gelayana waa inay diiday yumkinu mutaabacatu lmashyi calayhima in lagu socon karayaana dee waa inay suuroobaysa litaradudi musaafirin qofkii socdaalka ahaa oo u noqnoqonaya lixaajatihi baahidiisa shuruudihiisa waxaa kamid a an yalbasahu calaa wuduin kaamil qofkan marka uu weysaysto ee weysadiisii uu dhamaystirtee macacabihii uu maydho ayuu gashan karaa oo labadoodiiba inuu gashadaay mugiirat ibnu shucba waxa uu leeyahay sida uu tilmaamayo xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen nebigan biyo u shubaya calayhi salaatu wasalaam uu weysaysanaya isagoo safara dabeed markii aan doonay in aan kabihii ka siibo sharabaadadii ka siibo ayuu hi iska daa fa innii adkaltuhumaa daahiratayn waxaan geliyay iyagoo daahire iska daabu dabeetna dushoodubuu masaxo waa ka socdayba marka waxaa la diidayaa in aada intood de sidanaynu sharabaadada ku isticmaalna meelaha markaynu ku weysaysanay intood qaarkii kale soo maydho lugta midigna maydho oo adiga sharabaadkana geliya dabeetna tii bidixdiiba aad ugudubtaa markaasaad maydhaa markaasaad iyadana sharabaadkii mar gaala geli de la diidaya waa ee labadii aad in markaad saani wada maydheed waysadii dhammaato ayay tahay labadoodiiba inaad geliso markaa shardiga waa daahirna way yihiinoo de wadka xadiidkaa saxeixa xusaya inay daahir yihiin waan yakuna daahiran daahiran waay shuruudahan kale laakiin dee culimada qaarkood way ka yar mudmaan oo ana khilaaf madhabiya oo ibnu taymiya waa ka fitaawaha kaga hadlayaa shuruudaha kale adiladu may sheegin waa inuu yahay saatiran lijamiici maxali lfard faradku inta uu yahay oo dhan waa inay sharabaadkana qarinaya faradka masala waysada dee laga weysaysanaya intuu aha waarjulakum ila alkacbayn ilaa furaamaha ayuu aha marka sharabaadkani de waa inaan aada usii gaabnayna ilaa furaamaha waa inu soo gaadhay oo ilaa furaamaha waa inu maxalulfard inta dee laga weysaysan jira waa intaasi waa inu soo gaadha waxaa kale shuruudda ku dareen dee marka la eegabay leeyihiin sharabaadadii bahalihii uu nebigu xufayn ku xidhan jiray waxay ahayn qaar adag sidaa darteed biyuhu waa inaanay hoos u gelay maanican linufuudi ilma biyuhu marka masel dushooda la eego waa inaanay hoos u gelayn marka biyahan la diidayo hoos aan la leeyahay waa inaanay u gelayn ayay laba qowl ka leeyihin shaaficiyada qolya waxay leeyihin biyahan la diiday waxa weeye macnaha la leeyahay waa inaanay hoos u gelayn waa kuwuu qofku ku masaxayo masala gacantii oo qoyan marka aad doonaysa inaad masaxdo waa inaanay ka gudbayn biyaha aada masaxaadda ugu isticmaalay oo aanay xagga lugta u gudbayn balse haddii ay markaad saa u masaxdo dee hoos u dhaafaan waxaa halkaa ka muuqanaysa waxa talabaada aada u khafiifsan yihiin oo ay aada u jilicsan yihiin laakiin qawlkooda raajixaya waxa weeye xataa kuwa lagu shubaa inaanay ka gudbayn qawlka oo ku tilmaamayo naawi majmuuca ama muxararka uu ku tilmaamayo raafici ay leeyihiin hada huwa almadhab waa in xataa kuwa hadii lagu dhibqiyo dushooda waa inay ka yaacayaan macnihi waa inuu bahalka shamca yar adag yahay oo kale bay noqonaysaa marka culimada dee mucaasiriintii markay ka hadlayaan sharabaadka aada u adag sharabaadadan sigisyadan aada u adag waxay sheegaan in la isticmaali karo oo qowlkan kale ay qaataane la diidaya un kuwan lagu masaxaya inaanay hoos u dhaafin shuruudihi waxaa kale ku dareen yumkinu mutaabacatu lmashi calayhima waa in lagu socon karaya oo noocuu doonaya ha ka samaysnaada waxyaabahan uu sheegaye laakin dee wax lagu socon karaya waa inu haddaan laguba socon karaynin dee rabsadiiba meesha ka baxay ila qofka waxaa la doonaya inuu bahlaana iska gashadaalo aanu siibsiibinna iskana socdo laakin haddii u kaba bir ay yihiin oo aanu dhanna ugu dirganayn dee masaxaadooda maxay anfacaysa socodkiiba ayaaba ka xidhmayde oo litaradudi musaafirin nin musaafira socsocodkiisa waa inay usuroobaysa inuu ku socdo kaa noqnoqodkiisa lixaajatihi marka uu qofkan musaafirkii muraadyadiisa usocsoconayo intuu gashado dhinacuu doonaya waa inuu dhaqaaqaya oo waa inay yihiin bahalo la gashan karoo la jaan qaadaya wey marka waxyaabaha laga samayn karo ayuu halkan kuu sheegaya سواء واحد كمدا كان هيا من جلد جلد هيا وسيو بطاين قالوا أنا كان يرى أما وحرها أما بقيلها أما يرى خفيف كعب هيا لقد دمين تريها وقرار يرى وسيو شربات كعب في عام مقرية أو أمسه آه لبد صوف أيه نقايا لبد لبادنا مالها قاركود أيين كو أركي نسخ libdigaasina waa suuf dee la adkeeyey oo dee isaguna sidii sharabaadka loo sameeyey aw khiraqin ama maryaba ha ahaaba mudabaqa mudabaqa leh la isku karkaray maryo sidan karbaashka la isku laablaabeyba ha ahaadeen dee jeer bahalkan karbaashka waata dhowr maruu isaga geysay markaa karbaashka sidiisoo kaleba qaar loo adkeeyeyba ha ahaadeen aw khashabi ama qoriba ha ahaade waaba laga samayn karaa de isaga laftiisa oo kaba qaraasiiciso ma jiraan kaaba de haddii laga waxaysan karo waa inuu lagu socon karaya ama mase kayru dalik waxyaabahii lamid a qofkan waa in bahalkaa shuruudaha horu laga helay aw mashquuqan hadduu doonaya mid dhinacyada ka seexanba ha ahaado kaasoo shudda bisharad xarka lagu adkeeyey sharad waa xarkaan kabaha kabaha buurkaa waa tan xarka loo sameeyo markaa dee waa kuwan xagga hore waxay ka leeyihin dee daldaloladan xarigga lagu saxo mararka qaarkoodna dhinacyaday ka yeeshaan daldalolo xarigga lagu saxo marka haddii ay doonayso kuwa daldalolada leh ee bahalkaa sharadkaa uu ku sheegaya xarigga saa loo sursuraya lagu geysanaya hadday doonaysaba ha laakiin marka muhiimkaha waxa weya shuruudihii hore in laga helo oo marka xariggii la isugu geeyo dee waa inaanay biyo dhaafay marka ixtiraadkiibu haddaba sheegaya wuxuu bilaabayaa marka shuruudaha kolkuu soo xidho waxyaabihii shuruudaha laga waayo dib u bilaabaa marka oo taasina wuxuunaysay ziyaadatu tawdiix meeshoo iftiin uusii kordhinayun bay noqonaysa oo waa inuu shardigaa laga hela shardigaa laga hela kaa laga hela haddii laga waayo maxaa dhacaya waa kuwan markaasoo gaar kuu bilaaba walow labisa qufan haddii uu sharabaadkii ku xidho sharabaadun baynu bal iskaga tilmaamaynaa fii rijlin lub buu geliyey liyamsaxahu si uu imikaba kan u masaxo wayaksila aluqraa ta kalena uu iyadana u maydho aw amase dahara min arijli shayon ama lugtiibaaba wax muuqdeen oo meel badalooshantay oo bahalkani ma wada qarinayo intii faradka waa in qallahaba yaraaday intaas meeshaa daloosha meeshaa daloosho oo min kharqin fi lkhof meel jeexan oo sharabaadkii ku taalla lam yajuz ma banaana lam yajuz ma banaana marka qofkan markanuu lug geliyuu isleeyahay masax dee shardi baa baxee waa kee wuxuu ahaa in isagoo waysadiisu ay kaamil tahay inuu gashadaabay intaana waysadiiba kaamil noqon lugta midig markuu maydhay ayaa bu bahalkii geliyeyba masaxaadiisiina wuu u raaciyey dabeetana wuxuu isleeyahay xabadan kale bidixdana iyadana maydho masaxaadeedana markaa u raaci waa kala kaxayn moogta markaa bahalkii waxaanu ku gashanin wayse kaamila ee waysadii oo kala dhiman buu xabadii midigta sii geliyey dee lam yajuzde ma banaana marka waxaynu soo nidi saatiran lijamiici maxalli far meesha waa inuu wada asturayaabay oo taasina dee iyaduna qeyd bay soo ahay waxa kale aynu soo nidhi maanican linufuud ilma waa in biyahana aanay maaragtay gelin labadaana ixtiraadkoodii waxa uu ku sheegay aw dahara min arijli shayn lugtii baa wax muuqdeen oo markay lugtii wax muuqdaan intii faradka ahayd ee quraanaha ka hooseysay dee waxa ka cad meeshaa intii la maydhayay inaanay wada qarsoonayn waxaa kaloo la iska ogaanaya hadday daloosho dee in biyana gelayaan oo biyihiina baalkii aanu celinayn dee markaana waxay noqotay lam yajuus ma banaana labada jeer masalo kale u markaa ugudbay bahala jaraaniid la idhaah oo inagu macatasanteenu baaban iska socon horune de waxa o dhan ba sharcigu waa ogol yahay oo waa la iska isticmaali karaa siyadaa qofka dee safanta le ee waktiga jilaalka aad buu baalaan ugu bahay uu ku nafisaya haddii dee yawm muqiim uu yahay maalinkiisi iyo habeenkiisu iska isticmaali markay u dhamaatana dee intuu maydho adimada ayuu haddana iska gashan doonaa markaa safantiiba jilaalkii dhamaan wuxuu kari karaa inaanu adimadii dee marjinaana mooye mar kale aanu maydhin u daabo kari karaa qofkaan cagadidi lahayn oo dhan safantaasi sibaa laga yaaba dhib inay ku hayso dadka qaarkood salaam waljurmuuqu maaragta jurmuuqa la yidhaahdo aan ku tacriifiya marka hore intaana xukunkiisa sheegina buu yihi huwa kufun fawqa kufin waa laba sanabood oo la iska durgeliyey une fain kaana laclaa qawiyan ka kore haddii uu xoog leeyahay walasfalu muqaraqan ka hoosena jilicsan yuu dildilaacsan yahay falahu madxu laclaa falahu madxu laclaa ka korunbuu matix wain kaanaa qawiyeyn hadday labaduba laba sharabaad oo wanaagsan yihiin aw ilqawiyu lsfala ama kan xooga badani waa ka hoose lam yakfi masxu laclaa ka kore markaa kuma fillo dee inuu masaxo fain wasala haddii uu gaadho albalalu qoyaankii minhu kan kore ayuu ka gudbay oo ilal asfali ka hore ayuu ugudbay kafa waa ku filay jaraamiiqna wuxuu kugu sheegay ninkii oo laba sharabaad iska dulgashada dee u dhacda inuu qofku laba shaar iska dulgashado ayaa dee ay udhici karaysaa inuu laba shalabaad iska dulgashadana ee meelaha qaduboo kale dee qofku inuu kiilooyin fara badan oo dharan gashado waa wuxuu u baahanayo marka haddii uu waayo dee wax ka celiya dhaxantii mid qura uu ka celin kari waayo dee saddex iyo afarba uu gashan doona oo dhulka barafka aba dee qof muddo dheer buu u baahanaya inuu dhar ka xidho hor saacad inuu ku dhawaado dhar xidhashadiisa iyo taskayntiisu intaanu barafka ubixin ayaa dhacda inagun baa laga yaabaa inayn la yaabno oo de ay isticmaal la-aan tahay marka labadan kufi qofkii uu iska dalgashan yahay hadduu laba iska dulgashado oo ay taasi soo baxdo waa wax isweydiinaya oo wuxuuna ad arkaysa isagoo kasoo warramaya kusayn laakiin haddii ay dee laba la iska dulgeliyo xaaladooda caynkeyn noqonaysa waa waxa la isweydiin karo kala masaxaya maka koruu noqonaya maka hoosu noqonaya markaa suurooyin dhowra buu ka sheegay haddaba afar suuraa kasoo baxaya afartaasi waxa weeye bahalahan uu gashaday baa la eegaya inay labaduba wada salab yihiin iyo inay labaduba wada khariban yihiin iyo inuu ka hoose wanaagsan yahay iyo inuu ka sara wanaagsan yahay afartaas marka haddii labaduba ay jeexjeexan yihiin naga tuuriyada warkeeda ma hayno manuu sheegin maxaa yeele shuruudiibaa laga waaya oo haddii kii hoosena aanu hagaagsanayn kii korena aanu hagaagsanayn wuxuunay la mid tahay iyadoo ninkii kii da ku daldaloolo uu gashay unbay ka dhigan taana horaa loo soo diiday masaladaa iska dhig saddexdii kalea kusoo hadhay oo ahaa markuu midiliise iyo markay labadaba adag yihiin ay wada salam yihiin saddexdaa masalena xukunkeeda gaar buu ka dhigay laba masalena xukunkooda gaar buu ka dhigay oo waa halkaa kugu sheegay masalada xukunkeedu goonida yahay uu soo horreysiye waxa weeye marka kii hoose iska jilicsayu daldaloolo xabada korena salan tahay ninkani laba baharood uu gashaday laba sharabaad buu gashan yahi laakin ka hoosaa iska dildilaacsan idii dawriya wuxuu doonaya ha ka dhigay xabada saraan laakiin salan markaa wuxuu aynu kasoo qaadayna isagoo mid salama gashan kan kalena waa maro uu ku duubo kale buu ka dhigay markaa kii koran buu masaxaya taasaa ku filan marka laba fiican oo keliya isagoo gashan buu ka dhigay labada masale inoo soo hadhay waa maxay markay labaduba salam yihiin ay wada hagaagsan yihiin qawi yihiin iyo markaa ka kore jilicsan yahay de labada inoo soo hadhay waa kuwaas labadiiba waa qawi ama ama kii kore ayaa liita ka hoosena waa ka salafka ah labadaa masalena waxa uu ku yihi ku filaan mayso in ka kore un la masaxo laakiin waxaa muhiima ka hoose in la masaxo markay wada qawi yihiin dee kii hoose ha loo gudbo intuu kan kore iska saaro ka hoose ha masaxo marka ka kore jilicsan yahay ka hoosena qawi yahayna ka hoose ha masaxo kan kore ha dhaafo waa intaa wey afartii masale mid waa mid lagu sheegin saddexdii kalena midina xukun bay noqotay labana xukun bay noqdeen bal ku celi fain kaana laclaa buu ihi kan kore haddii uu yahay qawiya waladkaru muqaraqan ka korea wanaagsan ka hoosena wuu jeexjeexan yahay falahu madxu laclaa kii koree wanaagsanaadee unbuu masaxaya kan hoosena dee tixgelin ma laha oo wuxuu maro lagu duubo o kale u ka dhigan yahay labadii masalo kalena waa kuwan wain kaanaa qawiyeyn labadiiba haddii ay wada adag yihiin aw ilqawiyu lasfala ama ka hoose weeye ka adag lam yakfi masxu laclaa labadan masalena ka koroo la masaxay nagu filaan mayse waa in hoos loo raacaa xabada kore intuu bixiyo ka hoose oo masaxa ilan kaasaa tixgelintii masaxa yeelanaya waa saddex masalo midina xukun leedahay labana xukun leeyihi midh baad haddaba isweydiinaysa markanuu laba gashan yahay ka kore uu daldaloolo hoosena fayow yahay hadduu kii hoose biyihii dee ku masaxo kii hoose uu gudbo ka war kiisanuu masaxay oo uu biyo badan ku masaxay markaasay kii hoose u tallaabeen miyaan la odhan karin kii hoose mar hadday biyihii gaadheen waa fiican taa isweydiinaysa buu ka jawaaba waxau ihi fain wasala albalalu qoyaankii haddii uu gaadho minhu kan kore intuu ka tallaabo ee daciifka ah ila alasfali ka hoose uu u gudbo kafaa way ku filantahy bu kii kore tixgelin malo waa wax dee jilecda kii hoosena waa ka wanaagsan markaa biyo badan buu ku masaxayo dabeedna kii sare ee jeexjeexnaa bay dhaafay kii hoose la doonaya inuu gaadho ayay masax ayuu masaxaadii gaadhay amaba qoyaankii gaadhay kafaa nin masaxayaa laga soo qaadaya way ku filan tahay markiibu haddana marka xagga niya ahaan la eego afar masala ka soo baxaya afartaa masalo waxa weeye dee labu gashan yahay ninki waa laba shalabaad inuu markaa labadaba ujeeday iyo inaanu midnaba ujeedin iyo inuu kahoose ujeeday iyo inuu kasara ujeeday afartanaa kasoo baxay alqas qas lmas masaxanu ninkani wadwaduu dee meesha la yimid baa afartan mid u noqon kara inuu labadaba ula jeeday iyo inaanu midnaba ujeedin uu iska masaxay iska idlaaqay macna iyo inuu kahoose ujeeday inuu kasara ujeeday afartiibuu kala sheegay xukunkooda sawaan waxaa isku mida bu ihi haddaba qasada ujeediyaa masaxahuma labadaba inuu masaxo awil asfala faqad ama kahoosun baabu ula jeeday aw alaqa ama midnaba ulama ujeed u iska idlaaqay un masaxan intaba masaxii waa suroobaya ninkani marka uu kii kore masaxay ay biyihii ka tallaabeen ee kii hoose gaadheen saddexdaa masale midkay doonaysa haada hadduu doonayo labadaba ha ula jeedo hadduu doonayana kan hoose ee la rabay ha ula jeedo hadduu doonayana mutlaqba ha iska ahaado qasadkiisa oo mutlaqulmasx ayuunbuu ula jeeday masax la kaal ayuunbuu ujeeday saddexda masale midkay doonaysa ha ahaatee mar haddii qoyaanka kii hoose gaadhay ka faadii baa inoo soconaysa macnaha laakiin midka uu diiday afarta masale waa laa in qasada alaclaa faqad midka kale haddii ujeeday maya ninkani marka uu laba mid midka kale uu daloolo u gashanaaday dabeetana intuu gacantii mariyay biyihii ka hoose gaadheen haddii arrinkiisu uu ahaa kasaraa kugu filana masax ka hoosena meesha uu ka saaray masaladaasi baa la diiday wayusanu bu yii waxaa la suneeyey masxu acla qof baalkan qofka la idhaahdo sharabaadka xaggiisa kore inuu iska masaxo iyo wa asfalihi xaggiisa hoose iyo wa caqibihi cirbihiisa khutuuban si dharara buu masaxaya bila istiicaabi isagoo aan gaadhsiinaynin meelaha kale inta aynu sheegnay aan ahayn walaa takraari aan kula celcelinayn fayadacu waxa uu dhigayaa yadahu lyusraa gacantiisa bidix taxta caqibihi ciribta hoosteedu saaraya wa yumnaahu tan midigna cinda asaabicihi faraha koruu saaraya wayamuru wayumiru dheh wuu marinayaa alyumnaa midigtii ila saaqi ilaa xagga dhudhunku usoo wadaya walyusraa bidixdiina ila lasaabici xagga farahu u wadaya ninkan imikana waxa uu sheegay sheekani habkii macnaha loo masixi lahaa ayuu ka hadlay markaa horta aan qadinabe inta waajibka ahay waxa weeye xaggan kore la masaxo xaggan kore xagga kore markaynu leenahayna waa xaggan qur-aanta iyo faraha dushooda unbaa saalka loo masaxaya intaas baa waajiba siduu iska sheegi doono bahalku sayid cali ka hadlayay intaa kore unbaa waajiba laakiin sida sunnaha waxay tahay buu kuleeyahy in xaggii hoose dhulka xigtay iyo xagga kore iyo ciribta saddexdaa la israaciyo laakiin hareeraha iyo iyagu waxba ma aha sunne oo waarid baanay ahayn waxa kaloon waarid ahayn inuu qofku is yidhaahdo masaxa hagaajiyo uu kolba gacmaha uqoysu dhowr jeer ku celiyo taasina waarid maaha waa mar keliya markii keli ahaabu ayuu sawir ka bixiyey habku qofku u masaxayo isagoo labadiisii gacmood isticmaalaya lugtiina masaxaya markaa sida loo sameynaya waxay noqonaysaa buu masel lugtaa midigta inuu masaxaya kasoo qaado qofki gacantii bidixbuu saaraya ciribta lugta midig dhugta midig buu ciribteeda xagga hoose ka saaraya markaa gacantaa midix wuxuu ukaxaynayaa xagga faraha dhugta faraheedu ukaxaynaya hoosuu ka marinaya ta midigna waxa uu soo saaraya macnaha gacanta midigna waxa uu saarayaa faraha lugta oo gacanta midigna waxay qaabilsan tahay inay dusha soo masaxdo tabeexna waxay qaabilsan tahay inay lugta xaggeeda hoose dhulka la dhigaya masaxdo midow samee macnaha waa inuu gacanina ay hoostii masaxdaa gacanina dushi gacna dushii bay masaxaysaa gacanna hoos aynu ku celinaya waxau ihi wayusanu masxu acla lkufi waasfalhi wacaqibi saddexdaasuu masaxaya dusha hoosta celi khutuuda jiijiid midina dusha ha marto midina hoos birastiicaar isagoo aan hareeraha iyo sidii waysada meel la gelgeliye iyo qoobab la eega iyo xamala walaa takraar ku celcelina male mar kula wey fayadacu yadahu lyusra taxta caqibi gacanta bidix wuxuu saarayaa celib wayumnaahu cinda asaabic gacanta midigna waxau saarayaa lugta faraheeda kore wayumiru lyumna ila saaq walyusra ila asaabic midigtuna qaybta kore soo masixi ilaa xagga dhudhunkay usoo kici kii cidhibta laga bilaabayna xagga hoose lugtay masaxaysaa ilaa xagga faraha ukaca ya boqorka waa iska dhaafaya cidhibtun baa laga bilaabaya bule taxta caqib wuu ka hadlay markaas waxa i fain ikhtasara hadduu ku gaabsado calaa masxi aqali juz-in qayb uun inuu masaxo oo min daahiri aclaami lugta xaggeeda kore ee muuqata ah muxaadiyan isagoo la siman limaxalli lfard inta faradka ah isagoo la siman kafaawayku filan wa in iktasara hadduu ku gaabsado cala alasfali xaggii hoose awil caqibi ama cidhibta awil xarfi ama hareeraha awil baatini ama lugta bahasheeda hoose raysmagaadhada oo mimaa yeli awil baatini ama xagga jiijeed oo mimaa yelil basharat xaggan la xidhiidha lugta falaa kuma filla waajibkiibu u gudbay marka inta waajibkahay waxa weeye qoobka oo la masaxo qoobka xagga kore lugtii markaad dhulka ku hayso ee xag dhinacaad usii jeeda inta usii jeeda oo la masaxo wey markaad iminka taagan lugtaadu dhinac bay usii jeedaa waa halkaa udhaxaysa dhudhunka iyo faraha muuji haddana kale dhudhunka iyo faraha halkaa udhaxaysa halkaa wey waa intaas haa waa intaas macnaha dhudhunka iyo faraha waalku sayid cali lahaa markuu dee nabiga ka arkay law kaana diinu bira-i lakaana asfalu lxufi awlaa bilmas min aclaam war diintu haddii ay caqli noqon lahay bahalkan masaxaadda waxaa ku fiicnaan lahayd lugta xagga kore xagga hoose la masaxee dhulka isku taagaysa dee boodka yeelanay oo xaggaasa haddii wax la safaynayo safaynta ku wanaagsanayd laakiin wuxuuna dee nabiga ka aragnay isagoo xaggan kore ee qoobka masaxaya ee dusha ayuun baanu aragnay ee faraha iyo dhudhunka udhaxay ayuun baanu aragnay oo xaggan ciribta iyo hoosta iyo waajib maaha sidaa darteed buu sii muujiyay ixtilaal haddii intaa hore ee tijeedka uu iska dhaafo qofka oo uu masaxo hoostii iyo ciribtii iyo lugta hareeraheedii ayuu masaxay oo uu isku mashquuliyey markaa kuma fillo oo masax u jiraa ninkaa ma jiro masax u jiraa ma jiro amaba waxaynu isku ogey bahalkan sharabaadka dusha ha laga masaxo dabadda xigtee kabta xigi ee isagoo intuu gacanta hoosta ka geliyey ayuu isridididkiiy wax ka safeeyo xagga lugta xigtuun baabu sharabaadkii ka masaxay intuu gacantii geliyey sharabaadka ayuu xagga gudaha hadda sharabaadkiibu masaxaya lugta ma sharabaadkiibu xagga hoosta ka masaxay oo isridididku ha ka safaysne hoosta ka masax maya falaa intaasoo masalo wain iktasara calaa masxi aqali juzin qayb yar buu ku gaabsa inuu masaxo min daahiri aclaam lugta xaggeeda faraa weliba muxaadiyan isaga oo intaasi ay la simantahay limaxalli farad faradka meeshiisa dee faradka meeshiisa intay ahayd dee inta qoobka ahayd qoobka intaa ah ee faraha xaggooda xigta faraha iyo dhulkooda markaa wuxuu diidaya in xagga saaqa loo gudbo oo haddaad labadii kuraamood kor uga baxdo weligaa dhaacla kasta masaxo dee faradkii waa waa dhaaftayba oo kor baad u dhaaftay wain يقتصر على الأسفل أو العاقب أو الحرف أو الباطن باطن كنوى مما يرد بشرة شركة لبطة في اللي حريري شربات هو تصرف حين تقعد فيه فلا فلا يكفي ولا يثبت له مدح ومتى ظهرت الرجل لقتي مركة أي موقته بنزع في بالطهر كي لقتي بالشربات أو بخرق أما هو عبيد الله عبيد الشربات كيبات الله عبيد وهو بوضوء المرء قف كاننا مسحاتي بكوة سقوة وإن تقال كهرا ما يريك أي مسحة مسحاتها في كتوغة كساه وشورا قفلا غسل الغ- غسل القدمين فقط إنه دائما مريك ما يريك iminka waxaa kuu socotay muddadii ayaa kuu socotay dabeedna maanta duhurkiibaad weysaysato qaarkii faraad maydhay markaas sida bahalihii camihiina masaxday lugii maad maydhin ee mo masaxaadii baad ku joogtaa mar dhaweydo casarkii ahayd buu ayadoo rado bahalkiibaad dilaacay sarwaanka kale dee xaaladdu ay caynkaa tahay waysadii oo dhan baa kaa burtay lama odhanayo laakiin waxa buray muddadii baa halkaa ku joogsatay qaarkii korena waad ka wayse qabtaa intood baharihii iska bixiso balcagihii maydhay waysadaadi markaa wataan marka meesha ku baxayaa muxuu noqonaya haddii adiga oo imika waysadii dhammaystiray oo iyagii gashaday laakiin waktigii muddadu ay ku bilaabmaysay aada masaxaysay aan gaarine wayse qabkaagii ku jooga dhammaystirna hadday dilaacaan dee markaa wayseqabkaagi waad saxaysataa waysadaadi way suu jirtaa madalan ninkaad weysaysatay dabeetana wayse kaadilo macagii aad maydhay bahanihiina waad gashatay intaanad weli wayse jabin babay dilaaceen kamberiga sameeyaa liitao duntiiba way kala fakato waa kuwaa dilaacay markaa maxaad samaynaysaa dee waysadaadi may jabin marka muddadii unba waxay samaysa laakin waysadii waa halkeeda كفاه قتل القدمين فقط ما كان صلي هو استعمال في سواء أن يكون بطنين أو إيه أيو يرقى الأسين بعض أو هو كيرا هذا طلبه لكن ما كان سيرا يجيبته وسلم سهلنا كلا أسبابه باب أسباب الحدث وقالت لكم حصيا كان سهلا لبدا إيه بعضها كسي يعني أسباب الحدث معناها هذه الشيء الحدث كان لقوي تيسو وحياوها كيانا والنبي قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مسكين صلاة سيراها أقبل ماي مقطع وحدث كلمة إلى ويتيته أو ويتيته حتى ضد الحدث كان الشيء محاكي أنا arrimaha soo socdaa marka ay yimaadaan ayaa la odhan karaa qofkani waa muxdith inuu ahaaro qaada ahaaro uu la yimaado kaamil wahiya asbaabtan xadadka keenta arbacatun afar wey axaduha alkhaariju min qubulin aw dubur wathani zawaalu caql wathaliu irtiqaau shay min basharati rajuli wamraa warabicu masu fardi laadamiy waa afartaa wey qofkii dakarkiiyo dugurtiisii wax ka soo baxa ama isagoo caqligiisii meesha uu ka baxo ama isagoo afo ajinabiya taabta ama isaga oo taabta meelaha saxarada iyo kaalada kasoo baxda intii buu faafaahinaya yaa bushaac kusoo dhigay ayuu si yar faahfaahsan udhigay waxa uu yihi haddaba axaduhaa midkood alkhaariju waa shayga kasoo baxa min qubulin aw dubur ka hore iyo ka dambe ila iyaga qudhigoodiibaa midna horeeya midna dambeeya rag iyo dumar mid kasta ha ku yaaleen mid walba qubul iyo duurun baa la idhaha haddii haddaba wax ka soo baxaan saxare iyo kaadi iyo neef iyo waxyaabaha le- dhiig iyo midku doonaya ha aado, haddii wax ka soo baxaan waysadii way tabaya aw mase tuqbatin meel dalool oo taxta tuqbati xundhurta hoosteeda macan sidaad ilmahrad iyadoo meeshii wax ka soo baxayana ay awdantay almuctaad ee loo la yaqaan haddii dakarkiiyo duburtii wax kasoo baxaan meeshiisa saxarada kaada waa macruuf haddii qofkiiba dee ay intuu barlis noqdo halkii kaadidu ka imanaysa ay bada banadanto waa kuwan dhakhaatiirtu dee gatiidkan soo sameeye mararka qaarkood halkan sandhurta hoosteeda dalool uga sameeya ama saxarada ama kaadu ay dhex socoto kaa laftiisa dee wuxuunu bedelay meeshii hore wax ka iman jireen inuu bedelay oo isagii unba ama iska halkii kaadida ah ama halkii saxarada unbu dee noqonaysaa markaa magacii unbu dee la wareegaya fal haddii wixii ka iman jiray alan ka imanaya markaa tuqbigu waa ka duwayay xundurta hoosteeda laakiin waxaa qayda uu kuleeyahay halkii wax ka soo bixi jireen caadiga ahayd ay awdato haddaanay awdmin iyadu waa gaarwe waxaa soo baxayaabu haddaba ka hadla caynan wax dee caynahoo la taaban karo saxaare iyo beediig iyo waxa aw riixan ama neef baa ka soo baxday muctaadan aw naadiga midku doonaya ha ahaado kaduudin waxasaas matal waxaan meesha ka soo baxayaa ama ha ahaado dhukuul wax cayna oo isheenu qabanayso sida qaarida iyo saxarada iyo dhiiga ama ha ahaado neef oo midkiin yuu salaada ka bixin bay xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan midkiin yuu salaada ka bixin marka uu ka shakiyo salowna waxbaa kaa yimid neef ilaa uu maqlo jeer uu maqlo sawt ama uu wax uriyo waa shakiyo shakiga yuu qaadan waxaan qofka ka soo baxaya ama ha ahaado wax caadi oo la yaqaanay ama naadir ha noqdo caadigu waa maxay adiig iyo saxaradi kaadi waxyaalaha waste waa caadi xaydkiiyo nifaaqkiiba dee xagan kule ka naadirka abu markaa wax kaaga yeesheegay haddad la yaabi lahayd oo waxaan kuuri ka duudin waxasaasa ha qofkiio dee matal ama dirxi ka soo baxo kale qaar wile dadkii masaskii waxbaa jiray ama dee quruur baa iska dhaco kan dee dicyaarku markay wax niqaan oo kale wixii dee adka dheefshiidku aan waxba yeelayna uu soo dhaafayo isaga laftiisu waysadii uu jabinaya waxaa adaga soo dhaafay milkuu kasoo reebay markaasa waxau ihi ila almaniya baashaa manida la yidhaahdo mooyaane fainahu yuujibu lqusla walaa yanqutu lwudu baashaa manida la yidhahdo haddii qofkii ay ka timaado maydina way keenaysaa waysadiina ma ka jabinayso waaya markaa marka isweydiinta le wey waxa wey oo haddii maydhiba yimid oo qofkii maydhiba lagu yeeshay maxay weysadi karay oo dee waxa dee la ogaa inay qof maydhi ku waajibay aan salaadii tukan karay waa macruuf waysadaasi wuxunay anfacaysaa u anfacaysaa qofki waysadii maydhiga ka horreynaysa qofku markuu maydhanayo dee in weysaysaaba markaa taasun bay usii anfacaysa laakiin miduu salaad ku tukan karayo ama uu qur-aan ku akri karayo ama de hawl kale uu ku gelayo maaha hana de waa lamujiila oo ku jinaabaysan ba aa ku jinaabaysan yahay salaada ma tukanayo waxyaali kale ka xaraam tahana waa iman maayo ee waysadani wuxuuna ka faa'iido tahay dee markuu maydhanayo ayuu wayse qab loo ictibaarinaya qof bal haddaba mujnib wayse qaba xaalkiisu waa nooceed isaguba waa inay kugu yar adag tahay uu qarto sawir baan ka bixinaya dhageysagu markaa wuxu wa suuratu dalik taa tilmaantiisa waxa weeye an yanaama qofkan inuu seexdo mumakinan maqcada isaga oo dee ku xejiyey baydisii meesha uu ku fadhiisanaya dhulka fayaxtalimu markaa uu isku jinaabooday aw yandura bishahwati ama qof buu eegay bishahwa fayunzilu dabeedna biyihii baa ka yimi markay cayn kaa noqoto waxaa la odhanayaa wuu wayse qabaa waana mojib wuu wayse qabaayo dee wax waysadii ka buriyey ma imanin oo biyahan soo baxay ma buriyaan buu leeyahay waysada waa masalo khilaafiy oo dee culimo badan ay leeyihiin oo madaahibta kamidi way burinaysaa manidaasina soo bixideedu laakiin madhabku waxay arkayaan kal hadduu akrisi waajibiye acama waajibinayo waa masalo kale oo farciga sida qawaacidku sheegaan ama usuulkaba oo shaygani mar kulama waajibin karo wixii caamka ahaa iyo kii khaaska haduu mayrigii khaaska ahaa waajibiyey xataa labadii xadadba askarkii iyo akbarkii ma wada keenayo ayay leeyihin kol qolyaha kalena waa keenaya reg haddaba ninkani haddii uu saani tarbiica u fadhiistay oo fadhidiisu ay dhulka haystay waysadii dee ma ka jabay markaa nf biyaha ka yimid wuxuuna keenayaa buri mayri ma isagoo dee iskaba soo jeeda ayuu qof eegay nabara bishahwa sidii bay kaga yimaadeen markay xaaladdu caynkaa tahay waysadiisii wuu qabaayo dee intan soo socotee jabinaysa midnama ay helin wax kama soo bixin caqligiisii ma tegin cid u taabtay ma jiro farji u taabtay ma jiro markaa waysadiisii waa u joogtaa dee xaggana maydigiiba ka waajibay an yanaama mumakinan naqcatahu farihiisii buu dhulka ku haya waana seexay fayaxtalimu aw yandur bishaar fayunzik markaasay biyihiina saa kaga yimaadeen haddii aan sawirkan laga bixinin ee sida soo socota la sheegay dee waysadii way buraysa taasi u galayo waxa ui wa ilaa hase inaan habkaa ku suuraynin falow jaamaca haddii xaaskii u tago aw naama amaba uu seexda mutajacan isagoo dhinaca u jibsaday faanzala dabeedna uu kisaaf ka yimaadaan biyihii inta qaba waysadii way buraysaa bilamsi aw binaw waxay ku buraysaa taabashada ama waysada ay ku buraysaa ay kuma buraysan biyaha yimid haddii qofkani uu jimaac la yimaado taabashadii ruuxa dumaraa ay musaabtay taasay kaga burtay waysadii bahashanta mid kagamay burin haddii uu seexdana seexashaday kaga burtee may kaga burin buu kuleeyahay biyahan yimid labadaa masalo saasaan kaga jawaabaynaa wuxuu isugu yaradkeynaya meeshaa meel lagu murmay ahoo dee isa khilaaf dahabiyo ka jira laakiin kol dee warkeedaba waxa wey mar haddii aan weysada waxba yantacay oo aan salaadku tukanaynin wax yaa dawaafna dawaaf tukanaysa oo wax ka weyn hor joogo ee wax laysku sii adkeeyaba ma asaani midka labaada wey keena een isaguna keenaya dhaha taxadad zawaalu caqli qofkii oo caqligiisii uu tago wey oo nebigu intuu maalin xanuun la suuxay buu dib u weysaystay halkay u dariishadaa halkaa intuu xanuun la suuxay u miyir soo soomay ayuu markuu soo ifaaqooday dee soo miyirsaday ayuu dabeedna weysaystay markaa caqligan tegaya ama ha ku tago hurdo ama suuxdin ha ku tago ama waali ha ku tago ama waxuu cabay ha ku tago midku doonaya ha ahaado ila nawma tanaa laga soo reebaya iyadan hurdadii mooyaane qaacida qofku isaga oo fadhiya oo markaa qaacidan mumakinan isagoo fadhiya oo barida mumakinan maqcadan baridiisa isagoo ku haya minal ardi dhulka fadhiga noocaa u seexdo kaasi ma jebinayo hadii qofku uu seexdan fadhigaa murabaca ah ee adimada waa waxaa la idhaahdaa fadhi culimo ayaa fadhi culimo ayay soomaalida taqaana tarbiic waa luqadana waxaa la yidhaha atarbiic oo mar haddii adimada saa la isu weydaarsado oo ninkii sheekhaa soo tasbiixsanaya way wax sugayaba isagaa fadhi culimada ah haddii qofkii u fadhiiso falida uu fasar dhulka u qabto dee meel meefi ka soo baxdaa ma jirto sidaa darteed haddii uu dhakooro oo sidaa uu iskaga gabo ma ka buraysa waysadii madaahibta kale waxay leeyihin ma burinaysa hurdadani marka waxay usoo qaadanayaan xadiidkii saxeix ahaa ee tilmaamaya asxaabta iyagoo nebiga sugaya in qaarkood dee habeenkaa cishaayiga uu raasiyo qaarkood ay seexdeen oo qaarkood huuriyeen qaarkoodka huuriyeen mararka qaarkoodna waxaa dhacday inuu nebigu seexday oo dabeed xataa nafaka isaga laftiisu ilaa uu huuriyo dabeedna uu kacay ukaday xaadiistaas oo dhan baan haynaa hurdada ma buriso waysada ayay yidhaahdeen qolyahanna waxay ku awilayaan kolkaa maye malaaxibkaasi waxay ahayn in daba dhul lahayn bay ahaayeen qaacidan waxay ahayn mumakinan maqcadahu min alard waxaa kalifayna iyaguna suuradan isku hagagaysan in noocana a bixiyaan waa jawaabtii ay ka bixiyeen xadiidka waxay ahaayeen mumakiniina maqaacidahu min alard basar bay u fadhiyeen bay idhahaan fadhi culimadaas ay fadhiyeen waaya sawaan waxaa isku mida bay yidhahdeen haddaba alraakibu kii wax fuushanaa walmustanidu kii meel ku tiirsanaa walow lishayin hadduu doono shayba ha ku tiirsanaado low uziila haddii laga hoos saaro lataqada uu dhici lahaa iyo wakayruhumaa wixii kaleba intuba waa isku wada mid wey haddii qofkani uu saa gaarigu kursigiisii ku seexdo dee nag baridii uu ku hayo kursiga iyo haddii uu meel saa ugu yaro tiirsado looxa waa isku mid un looxan hadduu doono dhabarkiisa ha ictimaado ha isku ilaawo haddii saa looga hoos saaro hadduu doono haba dhacayo ilaahay idankii bal marka saa looga qaadan buu dhacayo ama wuxuu doonaya ha ku tiirsanaadeen kol hadduu ninkani dabada dhulka ku hayo riixdii kasoo bixida way balladan falow naama hadduu seexdo mumakina isaga oo ku haya markaa badadiisii dhulka fazaalat alyataam markaa labadiisii alyo ama badadiisii ayaa kor ukacday qabla altibaahi intii aana soo baraarugin buu dhalo jeerjeersaday inta qaba dee waysadii way ka burays maxaa laga aamin ahayn in markaa ay wax ka soo baxaan oo nebigu waxa uu xadiidku yihi wikaa-usa alcaynaan barida ama dabada xarigeedu waa labada indhood markay labada indhood soo jeedaan control buu qofkii leeyahay laakiin kolka ay indhihii seexdaan dee bilaleexay ka soo baxda markaa waxaan wax burinaya waxa weeyaan dee hurdadan oo markaa isilaawaya qofka haddaba haddii intii qabla qabla alintibaah intii aanu soo baraarugin uu dhan u janjeersamo dee bilaleexay ka soo baxda inta qaba wuduu أو بعده أو معه أو شك أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده أو نعسه انت ثم السلام لها ولح تضبم لها هو الصوت عوضنا ويسلي مبري هو الصباح هي الصوت عوضا وفير سوى يسلي مبريتين ولح بنا ملايين وحول أو أمسه آه بعده معناها زالت اليتاه بعد الانتباه markii uu soo baraarugay buu dharu janjeersamay waxaad tidhaahdaa jawaabta dambe asaaliddu ku xigta soo qaado oo falaa yunqadu leh waysadiisii laguma xukumaya inay burto aw macahu ama maca alintibaah waxa uu dhinac u janjeersamay markii uu soo baraarugay uun markaana kama buraysa leh aw shaka ama uu shakiye wuxuu sidhi talow ma intii aada soo baraarugtay ka hor mise kadib iyomay ahayd markanaad dhinacan fadhigii hagaagsanaaye fadhi culimada haa lumay waa goor wuu shakiyey markaana ma burayso aw saqadat yadahu cala alardi wahuwa naayim ama gacantiisibaa baldhaq dhulka ku tirin isagoo hurda oo weliba mumakinun maqcadahu fadhigii aynu garanayna fadhiya kolkaas kol hadduu fadhigaa fadhiyo aada ba haw seexdo gacantiiba dhulkaa ku dhacday falaa yunqadu le masaana falaa yunqadu laguma xukumaya inay waysadiisi burto aw nacas ama uu nacasoobay ilen luladiiba waa nacasnimowna wuu lulo wahuwa hayru mumakin laakiin fadhigii hagaagsanaana ma fadhiyo maxaa se u weheliya wahuwa yasmacu walaa yafham dadka hadalkoodana wuu maqlayaaye gowgow unbay iska tahayoo aada uma fahmayo markaana weysadii kama burayso dee hurdo lama idhaado ee waa ka soo jeeda aw amase shaka wuxuu shakiyay hal naama aw nacas war waxaadu malulayahay mise hurday ahaay ilaa way kala sheeyaanoo dee hurdada ayaa sii shishaysee markaana kama buraya